qoysas barakacayaal oo ku nool kaamka kumisaar ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn xoogan u geysatay fatahaadii ku dhufatay magaaladaasi fatahaadii ayaa ka dumisay qaar kamida guryihii ay deganaayeen qoysaska barakacayaasha qaar kamida dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka kumasaar ee beledweyne ayaa ka warbixiyey noloshooda iyo sida fatahaada webiga shabeelle u saamaysay waxayna codsadeen in la caawiyo oo loo dhiso guryo iyo musqulo magaceyga anoo axaado ismaaciil kilaase waxaan u baahanahay kaamka komisaaran ku noolnahay biyo baxadi waanu saameysay kuleelka u jooga wayni waxaan u baahana inaa guryo noola dhiso oo wax ilaahinaga soo qaado aan u baahanahay guryihiin waa naga dumeen mushqul ma haysano wax aan haysano ma laha daashishkii waa naga dumeen waxaan u baahana si gargaa si deg deg inuu noola soo gargaaro ubaahan guryihii maadaama ay naga dumeen mushqul ma haysano sida si ahaydna guryo waaba dumeenbo ayagana jinkadiina waaba babaqdayba maxaa baahinaa guryo noola dhiso oo mashquul noola dhiso oo kuleelka banaankana kulunaan wayne kaamkana dhiiqana iska ahaan soo degnay bilaabaya anigoo sulaaqada qoo ah inay guryihii naga dumeen biyo baxadayna fatahaad ay noo geysatay kuleelkii ceel jaalana aan ku noolaan waynay aan iska soo xaroona anagoo ay biyihii ku jiraan kaamkii dhiiqa as yahay aan iska soo galnay annagoo kaamka kumasaaraan deganahay guryihii way naga dumeen musqulo ma haysano waxaan rabnaa si deg dega in guryana loogu dhiso hadduu ilaaha yiraahdo fatahaadana si fiican ay noo saameysay hooy ma haysano waxaan haysano male musqul ma haysano hooy ma haysano marka waxaan rabi lahan inaa hooyna loo dhiso kaamka kumasaaraan deganahay maxaan kuu sheegay biyaan ka baxnay fatahaado weynaan ka baxnay waxaan aadna ceel jaalle ceel jaalle waa ku noolaan waynay waxaan ku sheegay guryihii oo dhiiqay ahaan imaanay waxaan u baahannahay inay guryo noola dhiso wax allah wixii kalaantoona siin kartiina nagu caawisa guryihiina waa naga dumisi haddana maxaa banaankan ba iska jijiifnaa hadda saacadan mashquul ma haysana waxaan aadnaa duurka marna noola soo racdaynaa marna maxaan ku sheegay ilaahay amarkaas waa iskaga soo saxaroona le haddana maxaan codsanaynaa inay guryo noola dhiso allah maxaan kuu sheegaayey mashquul ma haysano waxaan ku dhahaayey aan qanaaca waana damac deshi wax aan ku ho ana ma haysa dadka ku nool kaamamka barakacayaasha magaalada beledweyne ayaa ah kuwa ugu daran ee saameynta la kulmaa marka uu webiga shabeelle fatahaad sameeyo